وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
waxaan ugu qornay towraadda in naf loo qaada naf ilna il sankana san dhegtana dheg iligana ilig nabarradana waa in laysu dhaawaxsimo kiisha sadaqaysta iska saamaxa oo ka tanaasula xaqiisa alla dartii waxaa loogu dhaafi dembigiisa qofkaan wax ku xukumin wuxuu alla soo dejiyey kuwaas weeye kuwa ah daalimiinta gardiidka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ma bannaana in la daaso dhiig qof muslim ah oo qira inuusan jirin la caabudo xaq ah aan ahayn allah iyo inaan anigu ahay rasuulkii alleh haddii uusan la iman saddex arrimood middood qof horay u guursaday oo sinaysta ama qof loo dilo qof uu dilay ama qof ka baxa diinta islaamka oo ka taga kulanka muslimka waxaa wariyey albukhaari